Dhalinyarada ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ka shaqeysta suuqa xoolaha ee darwiish iyo howlwadaag, isla markaana ku shaqeysta xirfadda dallaalnimada si ay ugu dabaraan nolol maalmeedka qoysaskooda. Dhalinyarada ayaa ku dhiirraday in ay bartaan xirfadda dallaalnimada, iyaga oo u dhexeeya wada hadalka iibsadaha iyo sidoo kale laga iibsadaha, waxa ayna ka helaan qiimo lacageed oo u dhexeeya hal doolar ilaa iyo laba doolar. Qaar ka mid ah dhalinyarada suuqa ee xirfadda dallaalnimada ku shaqeysta ayaa ka warbixiyey xirfadooda iyo sida ay noloshooda uga maareeyaan.
annagoo ka shaqayna oo shaqadaannada ay tahay ee xoolaha ee, ka raadino ee, nolol maalmeed ka raadino ee, wax xoolaha xilliyada ee, jiilaalka guga iyo ee, iyo dayrta aniga waxaa la yidhaha cabdi maxamed jeesa waa la yidhaahdaa Ee, da-daydu waa lixdan Ee, waxaan ii suura gashay inaan nolol maalmeed ka raadiyo ee, oo ariga aan nolol maalmeed inaan ka raadiyo hal doolar laba doolar markaan suuqyada ka soo gado aan suuqa daraawiishta keeno ee, hal doolar laba doolar ayaan ka raadiyaa anigoo marka baagamoodo ah ayaa meeshaas waxay ii suura gashay inaan noloshayda aan ku maareeyo ee, aan noloshayda aan ku maareeyo ayay ii suura gashay Ee, xillina xa- xillina wa- waxbarasho ayaan maaragtay ee, waxbarashaan maaragtay xillina wax- xillina waxbarashaan siiyaa xillina waxbarashaan siiyaa xillina noloshaydan ku maareeyaa arigaas hal doolar laba doolar aan ka raadina xillina ee, waxbarashaan maaragtay ayaan kur aan kur aan waxbarashaan maaragtay halkaas aan ka bartaa ee, iskuulladan ka bartaa marka ee, marka xilliga xillina wax- waxbaan bartaa xillina maaragtay ee, noloshayda hadda- dal- ee, xillina gaadlayaan nahay oo noloshayda meesha ka raadiya xillina yani maaragtay inaan wax barto ayaan maaragtay ee, aan xoogga saaray marka aniga maaragtay xaaladayda iyo maaragtay ee, waxaa waaye iyo noloshayda sidaasaan ku maareeyaa Ee, in aan maaragtay waxbarashadaas inta haddii aan noolahay in aan maaragtay fursad ka helo fursad aan helo oo maaragtay aan maaragtay ku shaqaysto haddii ilaahay maaragtay uu ii fududeeyo waxbarashada sidaas ayaan go-aansaday